bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo caawa aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii bandhigga waraysyada raadiyo muqdisho ismaqal wanaagsan iyo mar kale akhyaarta hawada nagala socotay caawa waa habeennimo isniina oo talaado ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo laba iyo labaatanka qodobada barnaamijkaannu ku soo qaadan doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax lagu dilay dad shacab ah oo maanta ka dhacay duleedka magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyo ciidanka booliiska maamulka hirshabeelle oo baaritaanno ay sameeyeen qaraxaasi ay ka sameeyeen ka soo saaray faahfaahino la xidhiira arrintaasi haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha booliisku ay soo heleen ee quseeya qaraxaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan doorashada ilaah afar kursi oo ka mid ah golaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug halkaasi oo lagu doortay mas'uuliyiin cusub kuwa hore xilal u hayana ay halkaasi ku waayeen xilkoodii barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal xildhibaannada shakhsiyaadka u tartamay iyo xubnaha guulaystay intaba waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo isbeddello ku sameeyey taliyayaasha saldhigyada degmooyinka maamulka galmudug halkaasi oo saraakiisha qaad xilka qaadis lagu sameeyey qaar ka mid ah iyadoo saraakiil cusubna la magacaabay sida isbeddelkaasi uu dhacay iyo dikreeto ka soo baxday xafiiska taliyaha ayaannu barnaamijkeenna ku soo qaadan doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal ciidamada booliska magaalada garawe ee maamulka puntland oo aqbalay cabashooyinka dhallinyarada wadayaasha bajaajka ee qaar ka mida waddooyinka magaalada garawe horey looga mamnuucay haddaba maxay tahay sababta boliisku maxay ka yidhaahdeen arrintaasi waan idiin soo gudbin doonnaa waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal oo barnaamijkeenna qayb ka noqonaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo gargaar bini'aadanimo oo qaybo kala duwan isugu jira gaarsiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo ay ku sugan yihiin dad danyar ah oo sugayey deeqda kaga imaanaysa had iyo jeer dowladda federaalka ah ee soomaaliya barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal cadadka uu ka kooban yahay deeqdaasi kala duwan ee dowladdu ay ugu tala gashay shacabkeeda soomaaliyeed waxaad kale dhegaystayaal barnaamijkeenna ku maqli doontaan oo bandhigga waraysyada caawa aan idinkugu hayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda u n h c r maxay ka wada hadleenna barnaamijkeenna kama marna qodobadaasi waxnagu soo kordha ayaad maqli doontaan farsamadu waa maxamed cabdiweli stuudiya siddeedaad ee rediyo muqdisho waxaa idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale mar kale iyo mar kale barnaamijkeennii bandhigga waraysyada raadiyo muqdisho waa tahay dhegaystayaal haddii aanu ku horrayno magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka puntland waa galmudug waxaa maanta ka dhacday doorashada ilaa afar kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyada oo doorashadaasina xubno kala duwan ay ku tartameen haddaba doorashada oo u dhacday si habsami leh oo aan dood iyo buuq lahayn ayaa waxaa ka soo baxay natiijo guddoomiyaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug maxamed daahir guuleed ayaa saxaafadda u sheegay doorashada kadib natiijadii ka soo baxday codayntii dhacday bismillaahi raxmaani iraxiim maanta oo taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha labaad laba kun labaatan labo guddiga doorashada galmudug waxay qabteen afar kursi oo kala ah hoob boqol soddon iyo siddeed hoob eber eber toddoba hoob eber afartan hoob eber konton iyo saddex kursiga koowaad hoob boqol soddon iyo siddeed waxaa isu diiwaangeliyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo naciime xuseen cali kooramka waxaa joogay siddeetan iyo lix waxaa tanaasulay naciime xuseen cali waxaa hab gacantaaga lagu codeeyey murashaxa soo haray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuuna helay siddeetan lix cod sidaa daraaddeed kursiga hob boqol soddon iyo siddeed waxaa ku guulaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kursiga labaad hob eber eber toddoba waxaa isu diiwaangeliyey faarax cabdi diini maxamed cabdi cali waxaa tanaasulay maxamed cabdi cali waxaa hab gacantaaga lagu codeeyey murashaxa soo haray faarax cabdi diini wuxuuna helay toddobaatiyo lix aad toddobaatiyo lix cod kodhanku wuxuu ahaa toddobaatiyo lix sidaa daraaddeed kursiga hoob eber eber todoba waxaa ku guulaystay faarax cabdi diini kursiga saddexaad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada galmudug wuxuu ahaa hob eber afartan waxaa isu diiwaangeliyey cabdulaahi aadan kullane iyo xasan cabdi jaamac koodhanku wuxuu ahaa boqol iyo kow waxaa tanaasulay xasan cabdi jaamac waxaa hab gacantaaga loogu codeeyey murashaxaa soo haray cabdulaahi aadan kullane waxayna ay u gacan taageen boqol iyo kow cod sidaa daraaddeed kursiga hob eber afartan waxaa ku guulaystay cabdulaahi aadan kullane oo helay boqol iyo kow cod kursiga afaraad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada galmudug wuxuu ahaa hob eber konton iyo saddex waxaa isu diiwaan geliyey raysal qorane abshir xaajiye axmed gaas ubax cabdi cali samsam xasan diiriye faadumo cabdulaahi shiikhdoon hindi cabdi kaas fahmo caabi guureeye waxaa tanaasulay xaajiye axmed gaas waxaa dhacday codbixintii koodhamku wuxuu ahaa sagaashiyo afar raysal qorana abshir waxay heshay siddeediyo saddex cod fahmo cabdi guureeye waxay heshay hal cod xaajiye axmed gaas waa tanaasushay murashaxiinta kalena wax coda ma helin sidaa daraaddeed kursiga hob eber konton iyo saddex waxaa ku guulaystay raysal qorana abshir oo heshay siddeediyo saddex cod waa mahadsantihiin
waa tahay dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka bandhiga waraysyada radio muqdisho ayaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal haddii aanu eegno taliska ciidanka booliiska ee magaalada garowe ayaa maanta waxa uu aqbalay cabashooyin ka soo yeeray dhallinyarada wadayaasha bajaajka ee ka shaqeeya wadooyinka magaalada garowe kuwaasi oo ka cabanaya wadooyinka qaar oo loo diiday oo wadada wadnaha ee magaalada garowe ay ka mid tahay halkaasi oo booliisku ay u diidi jireen haddaba taliska maanta waxaa la kulmay sidoo kale maamulka gobolka nugaal oo ka dalbay in dhallinyarada shaqadooda loo sii daayo wixii qaladaad ahna laga qabto taliyaha booliiska iyo saraakiil kale oo uu ku jiro gudoomiyaha gobolka nugaal ayaa saxaafadda la hadlay
waxaannu ku heshiinay madaxda sharafta leh oo noo aqbaleen wixii ugu muhiimsanaa oo ahaa hal- laamiga halbowlaha caasimadda garowe inay bajaajtu u fasaxan tahay kana shaqayn ka dho
sidaas darteed aad baan ugu mahadcelinaynaa maxa- madaxdeedii ogolaatay go'aamadii aanu la nimid iyo waxa weeye is-afgaradkana dhex maray aad baan ugu mahadcelinaynaa wayna ku mahadsan yihiin waana ka filaynay oo waan uga fadhinay inay sidaa iyo si la-egba noo ixtiraami doonaan noolana shaqayn doonaan insha allah biidnillaahi kariim qof aan timihiisa iyo mas-uuliyaddiisa qaadan dib loo dhiibo mas-uuliyaddu waa number one wey qofka loo dhiibayo adukaa u dhiibaysaan waa inuu yahay qof mas-uula bajaajta ilaalin kara hantidiina ilaalin kara dadku qaadayana ilaalin kara haddii loo dhiibo ilmo yar ama qof aan mas-uuliyad qaadi karin ama qof balwadlo ciyaal suuqa qaar baa khamriga ku qaadaya qaar baa xashada ku qaadaya idinku aan ka warqabin hantidiiniina wax xaaraana saaraya idinkuna raalli kama tiida taa waxay ku imaan kadhaa inaad qof mas-uula u dhiibtaan inuu leysi leeyahay in dowladda urujis garaysan yahay in tababar la siiyo intaana waa isla qaadanay waxaan rabnaa inaan amniga ka wada shaqeyno sidaa nagala shaqeyn jidheen
waa hagaag dhegeystayaal magaalada beledweyne haddii aanu eegno ee gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan maanta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya in ay gaarsiisay gargaar bini'aadanimo oo isugu jira qaybo kala duwan oo ka mid ah adeegyada daruuriga ah ee shacabka u baahan yihiin iyadoo dadkaasi shacabka ah ee dhibaataysan ay sugayeen deeqdaasi had iyo jeer ay siiso dowladda soomaaliya oo mas-uuliyadda ay ka saaran tahay bulshadaasi haddaba wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka hirshabeelle ayaa ku sugayay deeqdaasi garoonka diyaaradaha ee beledweyne halkaasi ayaa lagu guddoonsiiyey kadibna waxaa warbaahinta la hadashay wasiirka gargaarka ee dowladda soomaaliya khadiijo maxamed diriye
waxaan diyaaradii koowaad maanta la wareegnay oo aan kala wareegnay wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka federaalka soomaaliya kala wareegnay annagoo ah wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka xukuumadda hirshabeelle anoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka xukuumadda hirshabeelle waxaan u mahad celinayaa iyo magaca weliba ku hadlaya magaca ee maamulka hirshabeelle ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ee uu magacaabay ra-iisul wasaare rooble iyo sidoo kaleentood wasiir khadiijo maxamed diiri oo ah wasiirka gargaarka iyo maalinta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahadnaqaynaa garab istaagga aad garab istaagteen shacabka reer hirshabeelle oo runtii abaaro ba'an ee aad iyo aad abaare iyo aad iyo aad u ba'an ay saameeyeen sidoo kaleentoodna marna ay biyihii ay baabi'iyeen oo webigii marna uu biyihii ka baabi'iyo dalagii marna ay abaaro baabi'iyeen dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sahaydii gargaar ee maalmahan soo gaaraysay oo ammaanta ugu dambaysa aan soo dejinnay sahaydii gargaar ee ka imaanaysa waddanka imaaraadka carabta qayb ka mid ah ayaa hadda soo gaartay magaalada beledweyne diyaaraduhu way soo daba socdaan wayna degi doonaan haddii allaha awoodda la oggolaado wasaaradda gargaarka hirshabeelle wasiirkii ayaa nala jooga annagoo ku hadlaaya magacayga magaca wasaaradda gargaarka iyo magaca guddiga abaaraha soo dhammaystirno kadib aan ka hadli doonnaa sida dowladda hirshabeelle si la mid ah ayayna dowlad goboleedyada kale u gaari doonaan sahaydaa iska soo daba dhacaysa ee waddanka imaaraadka ka imaanaysa
hay-adda u n h c r ayaa weli ku howlan dib u soo celinta ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan wadanka wadamada caalamka kuwaasi oo qaarkood ay xabsi ku jiraan halka qaar kalena ay qaxootiya ku yihiin dalalka daafaha caalamka haddaba maanta wafdi ka socda hay-addaasi ayaa soo gaaray magaalada muqdisho waxaana ay la kulmeen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana ay kala hadleen arrimo kala duwan wasiirka ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay muhiimadda qodobadii laga hadlay
maanta oo ay taariikhdu tahay afariyo tobankii bishii februari waxaan xafiiskayga ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka u n h r soomaaliya master migars oo runtii aan ka wada hadalnay sidii dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa qaxootiga aba meel kastay joogaanba ee doonaya inay waddankooda ku soo noqdaan ee lagu sahli lahaa inay soo noqdaan waxaan ka hadalnay in muddo ana laga doodayay oo socotay dadka qaxootiga ee gaar ahaan hadda soke ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dariska la'a soomaaliya in dadkaasi laga caawiyo siday waddanka ugu soo noqon lahaayeen ayadoo rabitaankooda ku xidhan tahay oon ciil khasbaynin hase ahaatee markii lasoo noqonayo dabcan qof waddankii soddon sano ka maqnaa qaarkood ay ku dhasheen waddanka kenya dadka ay alaab iyo qalab iyo degaan ay degan yihiin uu jiro balse ay doonayaan waddankoodii lama huraanka inay kusoo noqdaan sidii lagu sahli lahaa in loo abuuro shaqo in loo abuuro waxbarasho in loo ay helaan servisadii ay ku noolaan lahaayeen arrintaasaan ka wada hadlaynay oo runtii aan isleeyahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan qaybna ka qaadan karta dhiirigelin kartana in dadkiina ay ku soo noqdaan waddankoodii hooyo islamarkaana loo abuuro shaqooyin ay macnaan ku shaqeeyaan si dadka kale ee dhimani ay runtii ay uga soo ay waddanka uga soo noqdaan intaa waxaa dheer isagana oo jira ayadoo abaaro badan ay jiraan waxaa aad u sii batay dadkii gudaha ee barakacayaasha ahaa oo runtii waddankoodii ku soo barakacay kuwaasna sidii wax loola qaban lahaa oo runtii ayagana loo siin lahaa service iyo shaqo lagu abuuri lahaa iyo runtii baahida ay waxay u baahan yihiin ayna loo qaban lahaana ka wasaarad ahaan qaybta kaga aada arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu taasna runtii waan soo dhaweynay diyaar baana u nahay waxaan rajaynayaa dadkaasi ee hadda aanu ka hadlaynay ee dhibaataysan ee muddo waddankooda ka maqnaa meel kastaba ha joogeene inay runtii fursad weyn u tahay sidii waddankooda ay ugu soo noqon lahaayeen iyadoo ee shuruucda ka taalla ee caalamkana ay tahay khasab inaan ahayn dadka ayuunkaa doonaya inay soo noqdaan in loo diyaariyo maxaan ku dhahday meel ay kusoo noqon lahaayeen ee intaasaan runtii aan isleeyahay maanta way ahayd kadibna waxaa noqonaysaa in ee lasii wada shaqeeyo oo tiimamka ay sii wada shaqeeyaan lana diyaariyo barnaamijkaas isagaa sidii looga qayb qaadan lahaa
magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hirshabeelle wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan maanta duleedka magaaladaasi qarxa inuu ka dhacay kaasi oo lala beegsadad shacab ah oo watay mooto bajaaj halkaasina marayay dad ehel ah oo afar ruuxa ayaa lagu soo warramaya inay geeriyoodeen kuwaasi oo rag ahaa haddaba taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada jowhar ayaa waxa uu ka sheekeeyey siday wax u dhaceen iyo baaritaan booliisku ay sameeyeen dhacdada kadib بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون meeshaan waxaa ka dhacday maanta musiibo dad masaakiina oo odayaal iyo da isugu jiro oo dhallinyaro iyo oday isugu jiro oo mootabajaad iska saarnoo shacaba ayaa nimankii nabaddiidka waxay u dhigeen niino shacabka dhibaatada ay ku hayaan ummad waa u jiidaa gacanka haqdarna dishay naxariistii jinnaalaha geeyo ehelkii iyo qaraabadna sabar iyo imaan laga siiyo waxaan dadka soomaaliyeed ee degan degmada jowhar iyo agaareheeda u sheegaynaa nimankan arxallaawayaasha oo naxariista aan lahayn cid ay cafinayaan aysan jirin waa u jeediin shacab iyo dowlo midna ay cafinaya ma jirto ummaddan soomaaliya inay gumaadaan loo soo dira saas daraaddeed waxaa la rabaa meesha ay wax dhigayaan iyo meesha ay wax samaynayaan kulli dadaa jooga shacaba waxbana kulli waa dhimanaysaahe waxba ha dhowrine dadkaas intay dadka ina halligin markay meel wax dhigaan inaad hay-adaha amniga lasoo xiriirtiin oo sheegtiin inaad ummadda amniga ka shaqaynaayo oo habeen maalin u tagaan la shaqaysaan nimankaana si wada jira aan uga hortagno ayaan shacabka ka codsanayaa sababtoo shacabka asigaa indhaha ku hayo oo meel kasta taagan ciidamadu meel kasta ma taagnaa karaan laakiin marka wax loo sheego ayay wax qaban karaan haddii aan wax loo sheegin saasay noo gumaadayaan shacabna dhaafi maayaan dowladna dhaafi maayaan cid ay dhaafayaan male saas daraaddeed ayaga kuwa heshiiyin waa iskaashaneen dadkan laayana ku talagaleen anakana inaan iskaashanno oon wada shaqayno oon iska dhicinno ayaa ku habboon tahay shacabka jowhar waxaan ka codsanaya nala shaqeeyaan amniga nagala shaqeeyaan meesha ay wax dhigaan iyo waxay sameeyaan dhagartay wadaan ay noo sheegaan anaguna tilaabta ku habboon ka qaadno allah u naxariisto wax dhaawac ma jiraan afar qof ayaa moodada saarneed afartan oo ku dhimatay meesha
waa tahay dhegeystayaal magaalada muqdisho waxaa maanta shir ku qabtay mas-uuliyiin kala duwan oo dhallinyaro shirkaasi ay soo abaabuleen waxaana shirkaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud macalin yaxye halkaas ayuu ka hadlay khudbada uu ka jeeday waxaana uu ka hadlay arrimo badan oo muhiima waxaana uu soo dhoweeyey doorashada dalka ka socota oo ku ammaanay dowladda federaalk soomaaliya kaalinta ka qaadanayso waxaana uu sheegay shacabka soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya si loo gaaro hadafka la heegsanayo iyo horumarka dalka
يوي لفداي أنا لجرب سرم تغير لي موجي أنا لجرب سرم وذا شقين لي موجي أنا دول دولالي دو سلي تلوين كي كان كلام است كلام استنو جرب سرم لي باهي تاسو ولا أنا أنتم أنا تاسو تلقي كيو جامي تبي دو أنساديو وحفلة دوينيتي أو دسو سياسيين تسنوها قوة قيب قالين dabcan doorashooyin badan ku horeeyey waxyaalihii ku dhaladay eedaan ku warhayn raadkii meelkudhkukooy ilaa yoomina haada raadsi teeganyi dad badan qiimo badan oo runtii disow magaca iyo mukilahay yallaka waaye horta ila hortin ilaahay subxaana wa tacaala way weydiisadee dadkii dadka lamow dadkoona cadow oo cid oo dowladnimada soomaaliya ka horkoysan oo warshe idiyo lan allada lankii lukuweellada dadkii keen oo awdisow haaye oo qiimaha badan haaye oo meelo shal duwan laka dili siyaasad shaqanka lahayn wal alli wali luka leh talaka leh ilaahay subxaana wa tacaala qabla alaakhira in ilaahay ka fadeexay oo ilaahayna calaamad degdeg ah ku saaraya ilaahay subxaana wa tacaala weydiisade marka walaalayaal raadadkii hore dib aylayn ranay madnamada tiitin saddexda inta ka fadhiidan iyo fadee xildhibaanka la kala shaqeey xaflad weyn oo disow niisikooyo doono iyo insha allahu tacaala linqobade tan dhallinyarada gaaran eta laakiin xaflad kaliya jari doonta insha allahu rajeeyo oo dhaqanka iyo mayle eraaye aqoon-yahanada beledku wali rooga mayle eraaye boqolaal ee dhowr boqol ha ku qeyb gala doonta iyo jari doonta ilaahay way kortuugane dowladnimada soomaaliya inani xooji ilaahay way weydiisadaane dowladnimada curdunka ah meelaha ta hoogda an horan ku dareerta reedinig nagal marka fadahay warkana ka dheerada xafladda maadaama dhallinyarada qobdeen ana dhallinyaradii dhiirigeli ha kula qeyb gala amoojiya madnamo iyo wadajar amoojiya ana ogaadaan ana maalin ahaa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamuud macalin yaxya ayuu dhegeystayaaalkaasi ahaa isaga ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeen iyo bandhigga waraysyada raadiyo muqdisho waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane farsamada istuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho waxa uu ahaa farsamayaqaan maxamed cabdiweli waxaad la socodsiinaya maxamed daahir tan iyo kuntan intaannu mar kale kulmi doonno dhammaantiinba sidaasiyo nabadgelyo